bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugun sudayaal amiin fayla meel walba isin roogtaan isin walbani dheegaaytana ka dhabaada barnaamijkii kulunku warsan amiin walba sacdoon haato ishinku dhugun sudaasan idaacadda raadiyaha warsan madila kureeba miinamaada jamaacadiyada sabtiga galaasa amyaalaha ka dhabaada markal iyo barnaamijkii kulunku warsan mar kale dhugun sidiyaal hamiinamo filan waa hamiinamo sabteewa taariikhda gabeeganta shanta bilo sideedaad sannadda labada kun tuma iyo toddobada qodobada barnaamijka kulunka warsan uga kadeegi doontaan haddii ilaahay wadala uu suraalo kana unanahsiin gudbii doonaa khiyaare welibaa ku mid ahaa xubno ku tirsanaa golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geega kulunkan isku kooyeen waana warse xaafadeed dheerha ku saaran isku shaandhayntii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya usu ka sameeyay golasha wasiirada xildhibaanadaasi iyo si caddan ku horjeesadeenna qaabka markaa laisku shaandhaynta la sameeye war-saxaafadeed iyo geegasi wadajir han saareen xubno ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo tiradii deerasa konton xildhibaan iyo dhugun sidayaal barnaamijkaasiin gudbii doona haddii la wadala wasaraale ka nagada iyo waxyaabaha markaa xildhibaanada iyo ka baanqahayaan in markaa isku shaandhaynta la kasaleeya barnaamijka kulunka wartan iyo dhugun sidayaal haddii ilaahay wadala wasaraale ka nagadaasiin gudbii doona saasaata oo dhugun sidayaal barnaamijka kulunka wartan welibaa ka dheegi doontana afar qof oo ka amuudintan dhexayta baydhabo iyo deegaanka goofgaduud buure ee gobolka baay suduusan xaqiiji idaacadda wartan guddoomiyaha deegaankaasay sidoo cali sheebe kureed miirna meelasay kala qaraxday dad saarnaayeen mooto bajaaja sababta meese xilligaasay ay sameello ku sugnaayeen ama ku wajahnaayay barnaamijka kulanka warsan ee dhugun sidayaal haddii ilaahay wadala uu suraalo ka nagada oo nimaadan xasiinka gudbii doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulanka warsan weliba ka dheegi doontana siyaasiga brofesor maxamed waa brofesor cabdiraxmaan daqare oo ku mid ah golaha aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya kujeeda waana walkudhigo jaamacado magaalada muqdisho oo isana ku hadalo waa xaaladda baarlamaanada soomaaliya ee koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo dhugun sidayaal oogaasin gudbi doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulanka warsan weliba ka dheegi doontana wasiirka dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo isna geedi geega baarlamaanka efis weydiisidii kureed markii mooshin usuku dhange baarlamaanka xubnoo sheegi wadeen cabdiraxmaan xoos jibriil geega horseedii safarshe bannaankana gaabi maykaga dhiganta baarlamaanka soomaaliya wasiir xowsha raaligelinta usu geega siiyey barnaamijka kulanka warsan iyo dhugun sidayaal oo namaadan waasiin gudbi doona saasaata oo dhugun sidayaal barnaamijka kulanka warsan akhyaaray oo ku waliba ku dheegi doontana oo nin hasiin gudbii dooneen amisom oo sheegtay intii kahorseetay iyo ka horseedeen garoonka diyaaraha adancadde oo sheegeen waa ciidamada amisom oo sheegay intii ka horseedeen diyaar garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shaqeeyowka xilligii hamiinkii oo dowladda soomaaliya sheegtay inayka bilowday magaalada muqdisho xilliga u shaqeeyow amisom meeta ujeeddada iyo hadidiidii in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho uusa xilliga amiinka shaqeeya labaatan iyo todoba sana kudiba oo dowladda soomaaliya hirgelidii in wakhtigan uusa shaqeeya barnaamijka kulanku wartan iyo dhugun sidayaal amiinnimaadu intuona kugudi jirnaa hasiin gudbi doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulanku wartan weliba ka dheegi doontana welin hasiin gudbi doone baarlamaanka maamulka jubbaland uusina hadhawaayey howlgallada ciidamada maamulka jubbaland iyo han dowladda soomaaliya ku wadaan deegaano ku tirsana gobolkaasi jubbooyinka iyo ku xoreeyayana xarakada al-shabaab deegaanada iyo kugu sugyiina deegaanadaasi saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulunka warsan weliba ka dheegi doontana waana siin gudbii dooneen kulun geega ama shir dhamari iyo weeldhan dowladda iyo sidoo kale ganacsatada gobolka lugaal oo lahakugo-aamiyey go-aan laha ku saari arrinti la xiriirta diidmada beesida oo gobollada dhexe dalka soomaaliya iyo ilaa iyo deegaanada maamulkaasi iyo puntland si teeganta barnaamijka kulunka warsan iyo dhugun sidayaal amiinamaadun haddii ilaahay wadala uu suraalo ganagadaasiin gudbi doona qodobadaas iyo hadban doona barnaamijka ku guda jirna walaanii kor iyo dhigun sidiyaal barnaamijkaasi ugu dii doona oo ki barnaamijka welibaa sii saaraya islamar ahaantaan andisinkula daraysiaye anoo abdiqaadir maxamed nuur war cadde iniga farsamadana iyo fadhiisa cabdey bilaal hilaal ha ka dhabaado markal iyo barnaamijkii kulanku warsan hagaaga dhugunsadayaalla markale wali hawada siinku lahaa miin faylan barnaamijka kulanku warsan idaacadda raadiyaha warsan sideed sideed dhibic lama megahartisya dhugunsada itana qodobkan ku horaya ee barnaamijka kulanku warsan oo ka kadheegi doontaan weliba wasayaam soddonka bille lahadhaafi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weliba uusoo isku shaandhayn ka sameeyay golasha wasiirada taasi muddo lamasan iyo barar oo kudib isku shaandhayntaasi sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya geega kulon iyo kuwa ledeen magaalada tambaydhaba ee xarunta gobolka ba iyo weliba iyo war-saxaafadeed oo dhiniyo fara badan taabado wakeedina qaabka lanqebi ama isku shaandhaynta lan sameeyey madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo ka dhaliilan xildhibaanadaas oo tiradii dilasa geega konton iyo ku badan xildhibaane kulan kuwa ledeen magaalada tambaydhaba xarunta gobolka ba iyo war-saxaafadeeda ku saareen arrintaasi xildhibaan xasan cali oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya horeynu isaan ka tartamay guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo war-saxaafadeedka meelo ka aqriye
xildhibaanada shaqadooda maxay tahay representation ay leeyihin waa wakiilo waxay ka yihiin shacbiga ka yihin waxay shaqadooda kala tahay inay xeer dejiyaan ay sharciyeeyaan waxay kaloo shaqada tahay overside waxaa la yidhaha korjoogteen fulinta korjoogteen fulinta balaa fulinta marka annaga nalooma keenin inaan meelaha iska taagtaan waxaa naloo keenay ummaddaas aan masalaynin wixii baahidoodaa inaan ka turjumo oo wax ka qaban dhibkooda ka hadlo waxaa naloo keenay inaan xeer dejino xeerkaasna lagu dhaqmo waxaa naloo keenay oversidekaan sheegayna korjoogteynta golaha fulinta golaha wasiirada haddii intiiba aad waxba ka qaban karin dee bilaasha xildhibaan u tahay marka xildhibaan waxaad u tahay ummadaasaad u tahay xuquuqda iyo waajibaadka aad leedahay inaad kala taabtaan waxaan rabaa ayadoo war-saxaafadeedka la akrin doono boyntii qaarkood inaan kor istaago waxaa ka mid a qodobka afartan iyo afaraad qodobka afartan iyo afaraad hay-adda fulinta waxay ka kooban tahay fulinta waxay ka kooban tahay intaan intaan xubno waa madaxweyne madaxweyne ku-xigeenayaal waxay ka kooban tahay wasiiro waxay ka kooban tahay wasiir ku-xigeen dastuurkeenna markii qodobkaasaan fiirino afartan iyo faraad kuma jira waxa la yidhaha wasiiru dawla haddaan wasiiru dawlada ku jirin annaga waxaa noo soo magacaaba hadda sagaal wasiiru dawla marka meeshay iska qabanayaan sagaalkaas wasiir dawla iyo qodobkaan ma garanay inaloo cadeeya waa qodob qodobka afartan iyo shanaad faqradiisa labaad madaxweyne ku-xigeenka waxaa magacaabidiisa iskale madaxweyneha asagoo la tashanaya wadayaalka dhaqanka ilaa hadda wax madaxweyne ku-xigeen aan hayn ma jiraan mana naloo sheegin baarlamaanna looma horkeenin mana ansixin ilaa hadda haddii madaxweyne ku-xigeenkii marka aan la magacaabin golihii wasiirada marka lasoo dhisayna ay tahay inuu madaxweynaha la tashto madaxweyne ku-xigeenadii hadday jirin yuu la tashtay oo golaha wasiirada uu ku saleeyey uu ku sharciyey qodobka afartan iyo sideedaad faqridiisa labaad madaxweynaha wuxuu leeyahay magacaabidda iyo xilka qaadista golaha fulinta asagoo la tashanaya ku-xigeenadiisa wadanadakaal ma jirto madaxweyne lala tashta ma jiro ku-xigeen la tashanaya male maba jiraba marka waa waxaa laiska abuuray marka taas markaan ka tago qodobka konton iyo saddexaad faqridiisa saddexaad shuruudaha ninka wasiirka noqonay waa inuu yahay nin jaamici dastuurka sida ku qoran waayo aqoon heer jaamicadeed iyo waayo aragnimo uu ku fuliyo ma aha jaamici ama wax u dhigma maaha jaamicina waa inuu yahay waana waa iyawana watuli waayo aragnimo waxaan waxaan dareemayaa qaab dadka meesha ku jira qaarkood aniga aniga xataa ima dhaamaanaan umalaynayo tayada halkaasna waa dhaliila dhaliilaan ka qabnaa qodobka soddon iyo saddexaad faqridiisa labaad tirada xubnaha golaha wasiirada boqol iyo afartan iyo sagaal waa xubnaha kootadii dumarka meeshaasi ku maqan tahay boqoltan boqol iyo afartan iyo sagaal dastuurka waxaa noogu qoran qodobkan hadda aan sheegayo soddon iyo toddobaad faqridiisa labaad boqolkiiba labaatan aan ugu qoran boqolkiiba labaatan markii lagu dhufto boqol iyo afartan iyo sagaal waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa toddobiyo toban xubnood laba kow iyo toban xubnood ay noqonaysaa iyo jarjar kabagoo jarjarku waa kow iyo toban xubnood markii sida hadda xamar ee gabdhaha joogay ku dacwoonayeen boqolkiiba soddon markii lagu dhufto toddobiyo toban ay lahayd waxay heleen shan xubnood oo keliya war saxaafadeedka wax badana laga hadlay qoto dheeraa la galay waxyaaba badanoo barnaamijka laga hadlay waxaa waay marka waa xildhibaanada usoo jeedinaya xildhibaanadu waa inay leeyihin aragti waa inay leeyihin howl waa inay leeyihin qayb aragtida baarlamaanka marka xildhibaanka baarlamaanka waa inoo waa inuu noqdaa codka shacbiga mideeya koonfur galbeed iyo horseedka nabadda cadaaladda sinaanta horumarka iyo nolol wanaag labo baarlamaanka waa inuu ku dhaqmaa dastuurka la xisaabtama xukuumadda si ay u noqoto midka ku dhaqanta saraynta sharciga dhowrana xuquuqda asaasiga ee muwaadiniinta xaqiijiyana in ummadda si buuxda uga qayb gasho howlaha ay dowladda u qabanayso qodobka saddexaad baarlamaanka la xisaabtanka hay-adda fulidda iyadoo loo marayo dariiqa sharciga ka turjumaya nidaamka rabitaanka shacbiga koonfur galbeed hawsha baarlamaanka ko baarlamaanka wuxuu hiigsanaya inuu si dhab ah inuu si dhab u matalo dhammaan ummadda koonfur galbeed una guto waajibaadkiisa sharci dejinta si hufan kormeer iyo dabagal ku sameeyo hay-adaha fulinta waa wasiirada labo golaha golo gaarsiiya dadka iyo gobolada koonfur galbeed horumar iyo baraare isagoo u maraya tubta nabadda dib u heshinta nidaamka dimuqraadka oo ku dhisan maamul wanaag daafur isla xisaabtan iyo ku dhaqanka shuruudaha saddex baarlamaanka matala dhammaan ummadda koonfur galbeed ku dhaqma awoodiisa dastuuriga ee sharci dejinta guto mas-uuliyadda kormeerka la xisaabtanka xukuumadda xaqiijinta himilooyinka dadka koonfur galbeed si loo gaaro nabad iyo midnimo iyo horumar qayim uu leeyahy qayim waxaa fikrajmeera koor valiyo yacni sharafkaaga iyo karaamada ruwa qayimka baarlamaanka waxaan ka rabnaa inuu noqdo mid ammaanada haya hufnaan xisaabtan xushmayn daacadnimo wadaninimo run falsamaan dhaqan wanaagsan xaqdoo sinaan kala dambeyn wadajir dhowrsanaan sareyd iyo xishoo sariigasho iyo xisho gabogabo sidaas daraaddeed maadaama sidaas daraaddeed maadaama lagu jiro xiliyo adag loona baahan yahay isbedel wax ku oola nidaam waafaqsan waxaan xildhibaanada sharafta leh usoo jeedinaya in waajibaadkooda xilka ay gutaan waataan haddii ay soo sheegnay waa saddex matalaada shacbiga oo ah ariga dadka inay masalaan inay ay meel saaraan dadka ay masalaya xeer dejinta inay xeerka ayna dejiyaan lagu dhaqo xeer ayna ay dejin uu socon karin iyo korjoogteynta golaha fulinta oo wasiirada qodobka afartanaad faqradii saddexaad kalsooni siinta iyo udiidida golaha wasiirada maantay hortaala qodobkaasaa maanta horyaala inay siiyaan iyo inay udiidaan ayagaa xisaabtankaas laga rabo waxaan halkaas raacsanaya allaha laga cabsado xusuusta dhaartii aada marteen oo ku qoray dastuurka oo qodobkiisa konton iyo toddobaad faqradiisa koowaad eh oo aad tiri waxaa igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi ah oo ama magaca ilaahay ugu dhaaranaya inaan u guto xilkayga si daacad ah oo danta iyo dalka iyo diintaba ku jirto dhowrana dastuurka iyo shuruucda kale ee dowla goboleedka koonfur galbeed uu ku dhisay marka warwartiyeedkii asoo halkaas marka waxaan ku darayaa arrin yar ee wadankan waxaa soo gala dhaqaala soo gala si dhexdaba baay iyo bakool iyo shabeellada hoose waxaan filaynaa in mushaar ay helin ciidamada shaqaalaha kale inay waxba helin xildhibaanada saasoo kale ma helin gaar ahaan aniga qodobka dastuuriga aan haysanaa waxaa ka mid ah qodobka kontoniyeed koowaad faqradiisa labaad oo xeeraasaadka noo qoro dhulna bileed inaan xuquuq u leh laga bilaabo hadda bishaan sanadkan cusub january ilaa sagaalka bilood hadda shil may qaadan xildhibaanada duruufta ay ku jiraan ma ogtahay dadaa safarre ka yimid hadda xildhibaanka bakool ama shabeellada hoose asafaraalka ku yahay kii bay dhaw degan waa roya gurigiisu dhex jooga duruufta ku noolaan kara waa garanaysa aan mishaar qaadan guri jaara laga raba caruurtiis waxbay ka sugaysaa ninkii nin siyaasiu noqdo isu rabo isuma dabiri karo lacag waxaa ka maqan sagaal bilood ah oo min toddoba boqol oo doolaroo miisaaniyad mardhaxaas loo aansiiyey markii lagu dhufto sagaal markii lagu dhufto waa lix kun iyo saddex boqol oo doolar intaasaa ka maqan waajibaadku soo gutay ilaa hadda lagaba amaalmaray asaa weli deen ku leh marka taasna waxaan ka rabnaa maamulka sare inuu il gaara ku fiiray arrintaas wax weyn ka qabtaa dib laayira maadaama baarlamaanka xilidiisa kollow soo dhow waxaan kaloo ku daraya miisaaniyadaas waxaa la aansiiyey afar bilood oo keliya september iyo december two thousand sixteen ka eed waxaana la aansiiyey sagaal iyo labaatankii agost two thousand sixteen lacagtaasoo dhameyd afar milyuun iyo saddex boqol iyo laba sideed boqol iyo sideetan iyo saddex marka ciidankana waxba ka waa cabaadayaan xildhibaanadu waa cabaadayaan shaqaalihii kale waa cabaadayan aagtaas maysa adilama garan wasiiradan haddaan la xisaabtanay dhibaato badan ayay noo sheegeen marka waa soo bixi doontaa intaas ayaan kusoo koobi lahaa wixii badan aan ka tegay xildhibaanada walaalahii iga dambeey ayaa kabi doona aada iyo aadad mahadsantiin dhegeysiga wanaagsan aad ii samaysaan walaalkiin aan ka mid ahay haddii khaldi iga dhaca laiga raalli ahaado aniga waxaan u doodayo ama u hadlayo waa in systemkan aan
waa xigaagaas weli bahayay xildhibaan xasan cali oo ku mid ah golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo aqriyay war-saxaafadeedkaas iyo hasaareen xildhibaanada ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo ka eedinay t inay ku horjeysteen isku shahleyntii golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya uu samay madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan weli barnaamijkii kulanka warsan ayaa ku guda jirna akhyaray
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bogbobshay ii gaanjadismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay ooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooti dibadda ee isku diiwaan geliyey bohooti dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoortay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa kufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro
waa hagaaga dhagownsadayaal barnaamijka kulanku warsan qodobka kale higeysan ka dhegi doontaan waliba osuya wadadan dhexeyta deegaanka goofgaduud bure iyo degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba qarax miina dhulkala kutuugii kala qaraxday dad saarnaayeen bajaaja sida markaa guddoomiyaha deegaankaasi goofgaduud bure siduu cali sheebey warm idaacadda warsan xaqiiji afar qof oo saarnaysay bajaajtaasi yaa ka amowday xilliga qaaraxaasi miinada ee kulakahaasi bajaadaas weliba meelaasay maraaye cutubyo ku tirsan ciidamada etoobiya iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kukoyn deegaankaasi goofguduud dhinaca kalena deegaanka miirow isuna qaraxa markaasi oo isunahay qarax miina dhowkala kuduugi qaraxii islamarkaana taas ilaa haddalaan sheegna war khasaare guddoomisiida oo cali sheeba oo ii sharaxay qaabka markaasi walandhiyow horta jidka maana waxaan dhaxay muqdisho iyo baydhabo maana baydhabo iyo ne maana gogood guuray wadada dheeran dhaxayda imadida shaqaagooyinka maana oo nafilaan ka dila nafilaan ka dila haye marka shaqaaqada lama filaanta meelagu dhiida may ahayd shaqaagada ma ay baydhabo shacab maana mooto saaran oon tuku baxayn oon jeedan gogood guuray iyo may meelo kale ka raxday wadada la faal meel dheeroo la faal ka dila kaasi marka dadkaas may haayeen dadka shacab ahayn shacab ahayn afar qof oo shacab iyagii mootada weligiisa afar qof oo shacab oo toban duuriyahay wadadan ka socday ciidamada maana Ethiopia ciidamada dowladda Ethiopia wadada Maraawi oo qoqoyti wadada waajib iyo xadba wadada kaasi marka meeqa qof eh, dhimashadii dhaawac meelo eh, khasaaraha ka dhaladay iyo dhimashada afar waa dhimashada afar waa dhimashada afar qofooda iyo mootada iyo iyagii midii weli mootada iyo khasaarahan mootada iyo dowladda ilaa shacabka maana dhimashada afar waa iyagii mootada weli saddex qof oo shacab oo mootada saaran dhaawacyadina meeqew والله وانا جرى طبعا جرى طبعا جرى دبعته كل تدريب ما من وقت دبعته ما حول ولا جوا دبعته من بعد كده كتير من انا بس ده ما غير ما kasi marka een, qaraxaas markii miinada labar- labartilmaamay sidaay ama meelasay ee, kala qaraxaasi dadka ee, ciidamo ama wal oo ku tirsan dawladda meelo ka dhawaaya jarjara jamacsanaay ما يصير ما اذا فضل ما وصل ما يوصل كويتي يمكن هو كباي وطاتي ويجي يقول يجي لو وصل كصوت تجمع كور كويتي اذا مثلا يريد يتوبي عم يتم يقرا كويتي عن جهه بيدهم
marka
wadadii oo mana marfuu yimida ka socda iyo miinooyinka oo ka qabta dibka jiraan oo dhan waxa ku manay dadka joogta wadada dugsiga qaarna garayay markuu amar ana salaam kana ay ma kunta emergency hadrida markii loo qabta dadka karada ay ka awalkii oo ka garay ka ma jarto ka ka garay wadada aan ka manayaan mido hormido okay marka een, qaraxaas miinada afarta qof shacabka ka dhamatii ciidamadaas ethoobiana ha socdeen ee, ilaa iyo meeqe ama inis jireen oo wal oo hanas dhawaayna qaraxaas lala fadaayo mise keliya dahaldeenni baa miinada qaraxday ciidamada joogay meel ka horeeya ka horeeyeen ciidamada xabad dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada badan oo koonfurta dalka ka horeeyeen ku qoyan jeebka guud guuriya horti oo socdaan oo wadada isku baareen horta horta waayeen imaana horeeyeen ciidamada joogay baara gargaran ciidamada marka Soomaaliyeed oo ciidamada federaalka mid ah iyo dhalinyarada ama wadada saaran marka ka qoyan meereen wadada ku nagarna een ciidamada qatarta ba mooto malabo iyona wada reexday kasi daraasadii meelna dheeradii marka waxaan nagalan dib waxaan nagalan marka dib waxaan nagalan marka waxaan nasiib wanaag marka u baahno maana ilaahay markii maana seega dhaqaal moosa qaraada gajeeti iyo dhay maana moodi kabi midaas maana ka dib waxaan soo nagalan doo ka nagalan yam dib baana seega qaraada marka ciidamadaas ciidamadaas baaritaanka wadada ku wadeeno ee, xooga dalkiiyo aan etoobiya ee, may hoo markaasi shaqooyin oo howlgalya ku wadeenaa deegaankaas mise keliya ee, deegaanka gorguudan jeeneen maana deegaanka waa fudud iyo hukooyan waxaan jeedin gobolka baahan jeedin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed kuwa gobolka horta ayaa qof qof ka baabi wado daartan badan ku xigila gurguriyeen baydoo habaare meel badan habaare marka uu nabi walaal iyo maana baahan inaan baaritaanka iyo kuwii hanbeer iyo maana qaraada kasi marka dadkaasi ee, meelo ee, na ka dhimideen ee, ku dib may maamulka tallaabay la qaaday oo miinadaas qaraxdii dadka shacabka ka dhimideen maamulka meesha waxaan beeralayda ma horgalmiin qofona iyo midda xogga dalka Soomaaliyeed iyo midda Amazon iyo meel dadayna dadkii caadi jireen oo maanta dadkii media oo diyaar anda mootada garaade dadkii shacabkii gumida maanta oo wadada mara caruuriyeen oo baawar lan karayo mid meel la ubaaro oo ka baanishan gabe kasi miinada kale aad sheegay si intee ka qaraxdayeen iyadoo midoo wadada iyadoo yaan maaha garaan iyo dadkii sabbi dormi ka sabbi taasi maanta midoo ragaray may khasaareen ka Dadyo.
mutaaseeni
Malah kebetulan dia ada waktu sejarah Maksudnya, waktu kita beri masalah harga dari mana Dari waktu itu, sebenarnya ini kalau kita sama dari ini jadi taasi Deegaanka.
miidoo ka qaraxday een, ciidamada etoobiya lala fiirsaday mise ee, iyana meel banaan ay ka qaraxday Kalau ini muda nujidkan, nujidkan jawab Yang mana tertanya dan pernah ini Jaka, itu maruk di waktu yang Ini muda antara udah sama Dia kau itu waktu marah Nanti kita waktu yang kawan-kawan Akhirnya mesti mana lah tu kejadian benda ya ini tahu kan dua orang orang orang ini kan lebih kelebih mungkin mana kalau ya itu mesti pengenal dewa pengenal security jadi dari marka oo shacabka inay dhibaateeyo ciidamada dalka Soomaaliyeed inay badan diyaar ma yahay marka hadda xaaladda sidee u eeg ee, na wadadan gofgudud i buray ciidamadii ee, deegaankaasa ku tabeen baydhabo hadeerina aha badhaha gobolka baagaran xildho badan oo maamulka nagadi gobolka baanwali ku aan xildhada ka tirsanay in bubuurfuriyay diiwaanka nagada garatay iyo maamna wadadii hore in faareeno sheefkan kalabageliya ka marin ciraaq shaqaaqada ciraaqtiya farta ka dhidi galdo laakiin intii usoo tamuusana in diyaawda ka soomaareen diiwaanka nagada noo hagayeena sheefkii gobolka duuray deenkii diiwaanka nagada deenkoo dhibaateeta ka jara madhagada marka ujeedada ciidamadaas Ethiopia aan Soomaalida meelahan ku tagan hadana ka nagada ma haytay dowlada federaalka meel ka tirsan deegan gobood duuree ka tirsanay howlgal wadada kuwadan haytay ciidamada soo dinahan jeeday gobolka baayan jeedin iyo karagar ku qoran gobolka boqol ilaa dinaha jeedi ku qoran oo gobolka xamareen wadada taraska dheer ka maragsan kasi marka gudoomi wal badan ma ku wareegana mar hada qarax dhalkiil bartilmaama sida wadadaasay goobguduud iyo baydhawantan dhaxayta marka xaalada deegaankaas ama wadadan wal is erin karto halis uu masuulin amaan sheegay
ana gaaribta bilaad gaaribta bilaa wadana marka demba alhamdulillah ilahay noo badbaadiyey mini ninkala dagaala ninkala galan ilahay noo badbaadiyey aan dagaadoonayn adag baan karayn siyaara galan haddana marlamaado markunti bartiido daraada garaxa ka dhiyada marlamaadi garax jiriyanodhibaateen nimankaan sheekao maanayo indamaan safarka ay ka dhibaateen marka ku dhaqatiyo niman fargamayaal oo edin badanoo maana maqeeda dhibaateyo sheeka eedeeda gumaad badan iyo waxsub badan kumadin nimanka maarna xiriirka ku horeeya midda dalka Soomaaliyeed iyo waxaan sheegay iyo dowladda koonfurta ee dowladda deegaanka ku horeeya
waagaagaas waliba ahay gudoomiyaha deegaanka goobguduud bure ee gobolka baay siidow cali oo warmaa idaacadda warsan waana ku hadalay qaraxankan dhexayta baydhabo iyo deegaanka goobguduud geegasoo kadhiyi oo jeysida khasaarena iska jara dhimasho iyo dhaawacba weli barnaamijkii kulanka warsan ayaa ku guda jirna akhyaarayn baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa geego kulankii iyo kuwelada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weliba horseeday wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dib u heshiishiinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo muddo tum kow maalmood usan qobsaday mooshinkii xildhibaanada oo weerarka iyo ka sheenana wasiir xowsh wasiir xowsh oo dalka banaansha ku mugnaay iyo hagaabay safarkiisa ku mugnaay kureed markii arintatitis oo muran badan ka dheliday madaxda dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda in badan oo iska degeen in xildhibaanada baarlamaanka ka qanciyaan in wasiir xowsha lagu dhaafo markaasi kulanka lankuwirahay taas kudib weliba wasiirka garwaaqsaday inuu soo geega baarlamaanka horseeda iyadoona socona baarlamaanka ka codsaday waana raaligelinku b warkii uusan qori bartis twitterka oo ahay in sideedda kurse ee baarlamaanka iyo ku hadaleen laaleen oo isina walmakajaraanka tilmaamay wasiir xowsh yaa sheegay haddii usa ogaada fadna useri haddii aan ogaada fadna in haysada intaan dhon dirasa mah ku qora lahna bartay twitterka warkaasi mar uus arrintaasi ka hadalaya wasiirka baarlamaanka ka codsaday inay laka cafiya sidoo kale weliba meelo ku hadalay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya oo isina ku mid ah golaha baarlamaanka soomaaliya ya dalbadee nin wasiirka laka saamaxa
haddaan ogaan lahaa inuu heerkaas na gaarsiinaayo mas ma soo qori lahe runta wax xumaana aan qof ugala jeedana ma jiro waxaan rabaa inaa idiin sheego anigu waxaan ku haystaa institutionkan baarlamaanka inuu yahay hay-adda ugu sareyso ugu yani aasaasi u ah hay-adaha kolan dawliga ah qof aaminsan waxaan ahaa dowladnimo dowladnimo kusoo koray inta baarlamaankan ku jirto boqol iyo afartan iyo labo shaqsi waa saaxiibadoona aan iskula jirnay afar sano iyo wax la jiro aan iskula jirnay kulligoodna aan kala siyaasad ahaano laakiin saaxiibaan wanaag maahan wax dhibaataa nagama dhicin labada qof aan siyaasadda aada ugu kala duwaneen baarlamaanka dhexdiisa aan ku doodi jirin waxay ahaayeen caashikoos iyo caligane iyagana iyagana saaxiibadii laayaan abshaaras lacabna marka walaalayaal waxaa laleeyaha waxawaaye haddii hadaladii aan aan qoray ee xanaf qaabkiin idin keentay inaad qaali ka noqotaan ujeedadeeda ma ahayn inaan baarlamaanka u gafo baarlamaanka asagaa lagu dhaariyey asagaa instituusyada kale lagu dhaariyey marka waxaa barigaa taas inaa iga qaadataan waxaan idin ballan qaadayaa inaan wada shaqeyno shaqo badan naga dhexeyso idinkiiyo annaga
marka suu guddoomiyaha sheegay in mar dambe halkaan isoo istaagay guddoonka go-aankuu gaarana lagu dhaqmo guddoonka go-aankuu gaarayo waa go-aan annaga dhanka ahna noo gudoomina marka guddoomiye waxaan leeyahay xildhibaano arrintadara ku hadlaya magac xildhibaana halkan soo istaagay oo yimid guddoonka hortiisa waxaan leeyahay in sidoo kale nalaga cadsiiyo madaxa gudoomiye waxaan dalbanayaa dabcan wasiirada kolay ka tirsan yihiin wax kastoo ay ku qoraan barahooda twitterka ama facebookana haddii aanay iyagu odhan waxani waa fikir shaksi aan anagu leenahay waxaa loo arkayaa inay xambaarsan tahay fikirka dawliga ah ama fikirka xukuumadda ay iyagu ka yihiin wasiirada marka horta waxaan dalbanaynaa wixii dambe ay twitterka ku qorayaan ama facebookooda ku qorayaan ma yeeli doono mar dambe marmarsiiyo ah maanaan hogeyn ama annagaynala ahayn ama shaksi bay ahayd wixii aad twitterka ku qortaan waxaan ugu qaadanaynaa haddii aydaan odhan waa shaksi inay tahay fikir dawladdu ay ay xukuumaddu ay qabto
waa hagaag hanasoni baahinah wasiirka amniga iyo wasiirka dastuurka dowladda soomaaliya iyo xildhibaano mahad oo ku mid ahayeena xildhibaanada baarlamaanka geega kulankii lakala xisaabtamay ama codsaday ee afiiska wasiir hawsha oo mar hore usubartis twitterka xildhibaanada go-aanya saareen usaa kaga hadalin weli barnaamijkii kulan warsan yeela dareertana khiyaaray
omo kristal kristal omo on hilowsanaayan
dhegeystayaal qodobka kale higa barnaamijka kulanka warsan oo weliba usaya maadaama xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyona ka horjeysteen isku shaandhayntii golaha wasiirada wasiir xaws usunigeegi horseeday golaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya xafiisku dalbadi haddaba weliba waraysi oo falanqeer antaashika ku saabsan oonolawaalanay brofesor cabdiraxmaan dubad daqare oo kumid ah golaha aqoon-yahanada soomaaliyeed oo kujeeda koonfur galbeed soomaaliya waana walku dhigow jaamacado ku yaalan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya rofesor daqare iyo weliba niyadaasi ka tilmaamay inay muhiimata in xildhibaanada iyo la xisaabtamaan xukuumadaha jira balse iyo inagana hano sadbursi rofesor daqare iyo marka hore sharxe siduusan arago isku shaandhayntii madaxweyne shariif xasan golasha wasiirada ka sameeyey
waa soo dhaweynayna arrinta ayada ah boqol kiiba boqol haddii aan nahay aqoon-yaankii reer koonfur galbeed ee runtii waxbartay ee bahda waxbarashada ka tirsanaa waa soo dhaweynaynaa sababtuna waxay tahay xukuumad ballaaran baa dhisteen wasiire aada u tiro badan haddana aada u taya yar marka waxaad moodaa in mataqaanaa tiradii lasoo koobay tayaduna hadda rag badan oo macquul ah ay ku jiraan aan aada u garanayo sida wasiirka ganacsiga warshadaha iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare runtii wasiirka maaliyadda runtii wasiirka bushad runtii wasiye aada u wanaagsan baa noo muuqda xitaa wasiirka arrimaha gudaha marka waxaan runtii aada iyo aad baan arrintaa u hambaliyeynaynaa waajibaad culus baana runtii hor yaala xubnaha golaha wasiirada waxaa loo baahay in shaqada qabto waa gartay marka durbo waxaa soo baxay xildhibaano oo ayaga arrintaasi kasoo horjeestay marka profesor ma muuqataa in xukuumadda hadda uu soo dhisay madaxweyne sheekh xasan sheekh qaadan inaysan dhaqaale ahaan iyo xaaladda hadda wadanka uu marayo inaysan ku filnayn wallaahi horta walaalow horta shaqaa loo baahan yahay koonfur galbeed waxaa u shaqaa laga rabaa golaha xukuumadda cusub shaqooyinka laga raba waxaa ka mid a amnigaa ka mid a horumarkaa ka mid a miisaaniyadii lagu shaqayn lahaa dhaqaalihii lagu shaqayn lahaa in la diyaariyaa loo baahan yahay sideed iyo tobankii ilaa labaatankii degmo in la tagaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay maamuladii magaalooyinka in la dhiso dawladaha hoosaa lagu magacaabaa dawlad baa dawlad dhahaan jiri dawlad baa noqonay shuruuc badan oo la sameeyaa loo baahan yahay runtii horta arrintaas waxaa rajeynayaa isbedel in la sameeyo kii hore ka bedelan tan kale xubnaha baarlamaanka oo tirada yar oo labaatamiyaha ah oo runtii meelaha ordahaya qaswadayaal badan baa ku jira waan u digayaa digniin baan u sheegayaa waxaan leeyahay joojiya muxuaha xukuumadda ansixiya xukuumadda la shaqeeya baarlamaanka runtii waan ammaanayaa in badan oo kamid ah wilal fiican iyo gabdho fiican yaa ku jira iyo guddoomiye runtii aada u wanaagsan laakiin waxaan dhaliilayaa kuwa mar kasta qaska u taagan ee xamar mulmari buusho ka bilaabay ee hadda dhibaatada ka shaqeynaya runtii waan cambaarinaya waxaana u baaqayaa inay dadkooda dhinaca ka raacaan waan u baaqayaa baarlamaanka waxa weeyaan shuruucda wuu dejiyaa xisaabta wuu sameeyaa ayaga xitaa shaqa u taala iyaga shaqadii loo doortay xildhibaanimo ma hayaan degmooyinkii iyo deegaanka ay kasoo jeedeen qaar baan tegi karin yani qofkan waxaa loo bahaya baarlamantariga inuu mas-uuliyad dareemo inay mas-uuliyad dareemaan baan baarlamaanka kula talinayaa kuwa dhibaatada ka shaqeynayana faray ka guban doonaa runtii taasi waa mid midda kale xukuumadda lafteeda waxaan leenahay ha la shaqeeyo garsoorkii ha la dhiso dawladihii hoose oo maamulada magaalooyinka ha la dhiso miisaaniyadii ha la sameeyo shaqaa loo baahan yahay waxaan leenahay koonfur galbeed shaqaha laga bilaaban leenahay waa gartay marka markii loo fiiriyo xukuumadda markii uu soo dhistay madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan waa afar iyo labaatan wasiir iyo ku-xigeenada iyo sagaal wasiir dowlaha waxaa iscasilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska koonfur galbeed soomaaliya injineer saalax oo dalka ka maqnaa taa maxaa la dhihi karaa wasiir uu maqan yahay oo aanala tashan xil loo magacaabay wax macnaha ma samaynayso muwaadinka haddii la karaameeyo oo xil loo magacaabo hadee shilkii muwaadinku waa qaadan karaa waana dili karaa hadduu diiday dhib ma laha mid kalaa la magacaabayaa wax weyn taa ma aha wax weyn looma arko muhiimadda aniga caawa aan doonaya fariinta aan didinaya caawa waxay tahay muqdisho oo hadda anu aan ku noolahay oo macalin jaamacadeed ka ahay horumar bay samaysay jidadkii baa la dhisay cashuurtii baa la bixiyey dadku isbitaalay heleen dadku dhaqaalahoodii baa mataqaanaa kor usoo kacay inta badan dadka reer puntland qof kasta dakhligiisu waa saddex doolar ugu yaraan waa boqol maarta waa qofay maalintii boqol kun oo shilin soomaaliya soo gelisa camal dadaalkan waxaa ku gaadhay muqdisho laba qodob dadka oo wax qabsaday oo shaqaystay oo runtii dhaqaaqay oo taa u dhaqaaqay waa qodob iyo dawladda oo mataqaana dhaqaaqday marka mar hadday sidaa tahay reer koonfur galbeed dawladdiina oo dhisan tahay oo baarlamaanka iyo xukuumaddii madaxweynihii waa leeyihin dadkuna dhaqaalo way haystaan xoolo nool baa la haystaa lacag baa la haystaa beeraa la haystaa waxaa le fariintan caawu dirayaa waxay tahay war dawladdana ha dhaqaaqdo dadka ha u shaqeyso dadkuna ha tacbadaanoo adeegii caafimaadka iyo waxbarashada iyo iskoolaadka iyo nabadii ha la soo celiyo oo saddexdaa gobol waa meelaha soomaaliya ugu dhaqaalaha badan aan isku tushano dadka ha la abaabulo ha loo abaabulo dadku danahooda dadka reer bokool ha la abaabulo bay ha la abaabulo shabeelle hoose la abaabulo abaabulkuna waa abaabul oo xagga khayrka ah oo xagga tabaca iyo khayrka iyo canshuuraha iyo dawladoo la taageero baa loo baahanya dawladdana waxaa la rabaa dawlad fadhida lama rabo koonfur galbeed asbaabta aan dawladda u dhisana waxay ahayd oo madaxweynaha u dooranay oo baarlamaanka faraha badan u samaysanay oo xukuumadda loo dhisayo waxay ahayd in ay wax qabato xukuumaddu xukuumaddu waxqabad baa looga baahaya gobolka gobolka dawladda koonfur galbeed iyo dawladda hoose muqdisho way tartamayaane ummadaha aan gaarno fariintaasan anigu aawa anoo ka faa'iidsanaya jaalibka siiseen fariintaasaan dirayaa waan idinkaga jiraa muwaadin reer koonfur galbeed baan ahay balankeena waa shaqo waa gartay marka arrintaasi markaan kasoo gudubno xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya maanta waxaa hortegay wasiirkii dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo arrintiisa muran badan dhalisay maantana uu raaligelin ka bixiyey baarlamaanka hor yimid uu soo gaabay safarkiisa uu dibadda ka maqnaa taa maxaa la dhihi karaa baarlamaanka doorka uga qaatay waxaa la dhihi karaa waa xisaabtanka ayay ka mid tahay runtii baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorka saddexdaa hay-adood waa saddex hay-adood oo ishajaabtama oo kala madax bannaan weeyo Eh, dabcan baarlamaanku shaqadiisa waxaa ka mid ah in xukuumadda ay la xisaabtamaan oo dabcan haddii xukuumaddu fadhi tahay la canaanto oo haddii xukuumaddu ay tahay xukuumad mataqaanaa eh, wasiir wasiir loogu yeedho runtii eh, waa loo yeedhay wasiir xoosh baarlamaanku hortegay taaligelin buu bixiyey wuxuuna caddeeyey inuu la shaqayn doono eh, muxuu ahaa xukuumadda eh, inuu la shaqayn doono ba- ba- xukuumadda iyo eh, baarlamaanka kulli uu balajo isu bixiyey marka innaga reer koonfur galbeed ahaan cashir bay noo tahay xukuumadda koonfur galbeed iyo baarlamaanka koonfur galbeed iyo garsoorka maxkamadaha koonfur galbeed waa saddex hay-adood oo siban oo kala madax bannaan oo xisaabtan ka dhexeeyo haddii xukuumaddeenu shaqayn weydo oo miisaanaddii la samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo horumarintii la samayn waayo oo degmooyinka iyo tuulooyinkii baadiyaha dowladnimada la gaarsiin waayo oo shariif xasan iyo golihiisa wasiire arrinta ay ka shaqayn waayaan waxay loo baahan yahay baarlamaanku inuu la xisaabtamo oo shariifka loo yeero oo wasiirka arrimaha gudaha loo yeero marka loo baabo oo ka arrimaha dibadda la- muxuu ahaa, qorsheynta loo yeero oo canshaadka loo yeero maxaad qabateen xukuumad yahay wasiirada maxaad qabateen xisaabtanka baarlamaankaasaa loola baarlamaanku waan ammaanaya waan ammaanaya rag badan oo kamid ah laakiin kuwa tobaneeyaha ee markasta labaataneeyaha ee markasta mooshinka ka qaraatiya marna ham marna qaarkood kismaayo markasta aadaan oo wax kale ka shaqeynaya digniin baan u dirayaanoo shacabka koonfur galbeed ku hadlaya afkooda joojiyaan le wax wadaan xukuumaddaanaas waa gartay marka marka xukuumadda soomaaliya u noqono oo oo eh, wasiir hawsh eh, bartiis twitterka uu baarlamaanka arrintii ay state kursi ay ka hadleen ay laaleen uu ka hadlay uu diiday eh, inaysan eh, sharci ahayn uu dhahay marka taasi oo muran badan dhalisay hadda ma lasdhihi karaa in xukuumadda wasiirada eh, xasan cali khayre inay eh, digtoono ay galaan islamarkaana ay waxyaabaha qaar ay ku hadleen cabsi badan iyo eh, ay eh, markaas xukuumadda soo gasho ها ولا في ترى ما ما شاء الله عاديات في برلمان وحيل في خارج كلام وزير كهرباء برلمان وحيل في خارج كلام وزير الوزراء برلمان وحيل في خارج كلام وزير كا أو حوش وحيل في خارج كلام وزير مالية في خارج كلام نفسه في خارج كلام حتى مدحوني إلي كلام هدي برلمان في عنا حسابتنا هيا وضل قضية ضد كذي دي تدرس حسابتنا هدي لهم wax kasta la habeyn karaa waa aniga hal dadka kule koonfur kule baarlamaankeedu ha xisaabtay oo liftigiisa oo hadday xukuumaddu khalad gelaysa la xisaabto waa runtii waa arrin loo baahan yahay Eh, baarlamaankuna waa madax bannaan yahay walaa wasiirada waa madax bannaan yihiin maxkamada waa madax bannaan yihiin madaxbanadaa marka waa saddex hay-adood oo isku dheelitiraya horumarka hay-addii wanaag samaysana waa loo mahadcelin hay-addii mataqaanaa dibudhac samaysana waa la saxaya waa la caraanaya waa loo yeeraya wax weyn ma
brofesor cabdiraxmaan dubadda qare oo ku mid ahay oo usoo ku waramayay arrimaha baarlamaanada soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya een, xaaladooyinka ka dambeeyey usoo ina falanqeeyay barnaamijka kulanka warsan iyo kula dareetan khiyaarta qiimaha iyo qaayeen oo mudan meel kastoo isin rogtaan si walboona dhigaytan qaybogii dambe ee barnaamijka kulanka warsan iyo hasla diirna khiyaaray
lishani wala koob maumaya diniga elektroniga
waagaaga kulun lanqadalaaye ganacsatada ah iyo sidoo kale dhibaatooyinka diidmada beersada shilin soomaaliga oo kudhiya gobolkaasi nugaal waliba irnainku badan goobaha ganacsiga garoobe iyadana ganacsatadu ay sheegeen in doolarka husumaraayo meelanka dambeysa oo islamarkaana dhibaato ka qaban beersada shilinka soomaaliga oo ay ku tilmaameen in iyo inqaada korna shirkin waliba xarunta gobolka nugaal iyo kuwaledana wasaaradda maaliyadda bangiga dowladda maamulka gobolka nugaal iyo degmada iyo ganacsatada waliba lanku hadalay sidii lan- markaasi lanku- lansocosii lahaayay gana- beesada shilinka soomaaliga sida markaa iyo go-aanka deerina sicir bararkan meelas kujara lanyara ay lahaayeen waliba madalla ku hadalay wasiirka ku-xigeenka bangiga wasaaradda maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka nugaal duqa degmada iyadana sheegeen inti dowladda soomaaliya door muhiim ee lankuba intii ay ku qaadato shirka markiisaa dhammaaday waliba go-aanadii hakubay warbaahintan akhriyay guddoomiyaha gobolka nugaal oo ku mid ahayay dadka go-aamadaasi ee la socda islamarkaana beesadii shilinka soomaaliya la kureeba muddo markaasi in lala jexjeexay iyadana doolarka laga sarifa ayo beesa hore gacanta hore labaatan iyo toddoba meelo gacanta dambena laka qoobada haya labaatan siyeed kun haddaba maros arrintaasi ku hadalaya waliba hadaladiis ku mid ahayna
dowladda puntland waxay go-aan ka soo saartay arrimaha lacagaha saddexdii bisha ogos maalintii khamiista ahayd magaalada boosaaso magaalada ganacsiga waxaa la ayiday go-aankii laga soo saaray oo dowladda puntland ka soo saartay lacagaha oo ka hirgalay dhammaan dowladda puntland oo dhan labo waxaa la qaadanayaa dhammaan lacagta shilin soomaaliga ah oo aan sumada kala lahayn oo sharciga ah halkaa waa fahmaysaa soomaha qodobka saddexaad soomaalidu waxay tidhaahdaa hawgaarey nina si kuu yiri nina si kuu qaaday waxaad moodaa kelmad dawladdu soo saartay in qaybi saac u dhigtay qayb ujeeddo kale leena saacay u dhigtay oo dubbaan meelo kale laga tuban garaacaysa kaas halkaas muxuu yahay lacagta hawlgabka hawlgabka hawlgabka waa ku celinaya hawlgab horta muxuu yahay magaalada soomaaliya hawlgabka waa waxaan shaqaynayn wy ma aha lacag jilicsan ma aha lacag waa hore la sameeyey hawgab waxa weeye lacagtii aan la isticmaal geli karin ama jeexjeexan ama googo-an oo halkaa iska cad inaan qofna hantiisa ku bedelin karin waa la ognahay oo koonfurta soomaaliya laga soo raray lacagtaas qofkii loo keenayo waa iska reebayaa lacagta googo-an wey ama hay idinku dhibahaato ama jeclaada siin iyo saad waxaa li waa la kala sooca qof googo-an lacag googo-an xaq looguma leh in qof ganacsado ah la yidhaahdo qaado qofka sitaan inuu soo qaato xaq uma leh laakiin lacagaha kale oo shilka soomaaliga ah waa la qaadanaya ama ha gadudnaato ama ha jijilcsanaato haddaysan lacagtaasu dhibaato ka muuqata aysan lahayn markaa waa cadyahay soomaa qiimaha doolar dawladdu waxay u goysay toddobiyo labaatan gacanta hor ah iyo gacanta dambe oo siddeed iyo labaatan fura intaasaa lagu tartay waa halka doolar ciddii diidda go-aankaas oo barnaamijkaa dowladda ka hor timaada ciidamada ammaanka waxaa la farayaa inay tallaabo sharciga ka qaadaan dadweynahana waxaa laga codsanayaa inay usoo gudbiyaan laamaha amniga oo ay huuseyso iyo maamulka degmada iyo gobolka markaas waacdi homalay bakaarada dadka lacagta sita oo isticmaalay inay aysan qaadan doolarka aysan qaadan ee shilinka soomaaliga oo dadka masaakiinta ku xujeynaya waxaan doolar ahayn badeecada kuma gadanayno waxaan faraynaa dadka inay kaashkooda kaga iibsadaan dadka macaabilayda oo ka macaabilayaan raashinka kaa gada wixii ka dhiman intaa way go-aankayagu
gudoomiyaha gobolka nugaal iyo kaasahay war-saxaafadeedkii beesada shilinka soomaaliga dhibaatooyinka gobolada dhexe ku hay iyo deegaanada maamulka puntland oo sugeega ku hadalay gadambeyntii amison waliba iyo isku horsurintay ama iyo isu horsurmow ka samaysay garoonka diyaaradaha aadan cadda inuu isu shaqeeyo xilliyada hameenkii amison waliba iyo horsurintay ama diiday in diyaaradaha aadan cadda garoonshe magaalada muqdisho hamiinkiisu ka shaqeeyay kureed markii maalmo ka hor dowladda soomaaliya ka dhabaaqday in garoonka wali hadda ka dambeeyuusu shaqeeyi doona xilliyada hamiinkii maruun dhammaray saraakiisha amisom gacanta ka hayaan ammaanka garoonka iyo maareeyaha garoonka aadan cadde kureed markii khamiistay ciidamada amisom albaabka iyo kagalo garoonka sidii caadada hayta baa dhagaxaan iyo ku jireen ama ka hireen markii la diiray shanto galabnimo oo xilligaasi oo dadka ka shaltawaayeen saraakiisha amison waliba iyo horsulmina amara ku ah gudbi maareeyaha garoonka oo hay in markaasi furan qeybta bixitaanka garoonka ooiyo maraayana baabuurta iyo dadka garoonka ha ku dego waa gelinka damba ee maalintii intaas kadib maamulka garoonka waliba soo qaadayta go-aan in markaasi cagaf cagaf iyo ka qaadeen dhagaxaantii amisom iyo ka hireen albaabka iyadana markii dambena amisom qaadi tallaabo kale oo gaariga baabuur baabuurka beebig iyo ku gooyeen albaabka shirkigan shir waliba niscoyna saraakiisha amisom iyo maamulka garoonka iyo fashilha ka dhammaaday kureed markii amisom iyo diidii inayan damaanad qaado korna amniga garoonka ee xiliyada hamiinkii ee magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka irkiya dhulka maxamed cabdulaahi salacad iyo axadilah dhaafi ka dhabaaqay garoonka diyaaradaha adencadde weli haddi ka dambeeyey usa shaqeeyo xiliyada amiinkii markii waana la kordhiyay saacadaha shaqeeyo garoonka la diirsay ilaa iyo afarta saac hamiidnimo nalalka iftiimow weliba markaasi dhabo iyo ku roorayaan diyaaradaha waqti dhow la ka hirgeliya garoonka taasi oo dowladda shanitiya sahli doonta garoonka inuusu shaqeeyo xiliyada amiinkii garoonka diyaaradaha cadancadda iyo weliba dhowr caqabado dartii ah in shaqeeyi korna xiliyada hamiinkii sida markaa hamiinkii garoonka iyo degaayeen diyaaradaha milatariga islamarkaana iyo hamiinkii oon ogolayn intilaa ka ag dhabaado garoonka dabaaxiishe welina markaa dhiyaasi inta shaqaalaha soomaalida markii wax waqtiga la deera iyo albaabka dhagahaanta laakiin hirdow dowladda soomaaliya iyo ilaahi haddii yoona go-aansi adan ku aadana arrintaasiya guud ahaan barnaamijkii kulanku warsanaysin kula socoteen idaacadda raadiyaha warsan iyo intaa gebagabeyn oo ka barnaamijka anoo war caddayaha siinsaar isla mar ahaantan intiisiin kula daraysiyaay weliba infar sameeyey bilaal hilaal sheekha intuuna barnaamijka kankoolamada reedon ku kulma doonaa khiyaare walisiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu